qorshaha istiraatiijiyada xalinta khilaafaadka shanta sane ee hadareerta ee jubbaland ayaa weliba lanka talagalaya sidii lan xaqiijin lahay waana lan xoojii lahaya walkasta oo sheeno koraa khilaafka ku dhex dhiya waa bulshada dhatiye iyadoona garwadanya ku eta wasaaradda arrimo gudaha federaalka iyo reerhaliisyooka jubbalanda munaasabadun iyo weliba ku qeybgalaya wasiiro odayaalka dhaqanka iyo qeybo shirduwan ee bulshada magaalada kismaayo si gobolbadan ku ogaadaan qorshaha istiraatiijiyada ee lagu howlgali doono sanadaha lamada kun labaataiyo afarta ilaa iyo lamada kun labaataiyo sagaalka kaaseyti oo nagadu doono kiinku horeeyay oo jubbaland iyo weeldhata afhayeenka salaadiinta jubbaland ugaas cumar xiire oo hadhawaayay qorshaha shanta sane ee lanka talagalay arrimo xalinta khilaafaad usoona sheegay ka odayaal ahaana iyo kaalintii ku qaadu doonana marka wasaaraddu way mahadsan tahay hawshaan markaan xaqiiqada ka hadlo sida loo soo barbaraareeyey ama loo soo agaasimay haddii aan gacmaha qabanno waxyaalo badan oo hadda aan fududayn bay fududaanaysaa weliba annaga odayaasha dhaqanka haddaan nahay waxaan qabnaa dhibaato aad u weyn waxaan ilaahay ka rajaynayaa dhibkana haystee culayska ee soomaaliyeed ee nooc walbaba leh ee afar iyo labaatan saacna kor taagan wasaaraddu iyo howlweynaha bay nala qaybsadaan aad iyo aad baad mahadsantihin waayo culays badan baa naga dhacay maxaa sababa afar iyo labaatanka saac markaan u yarnahay shan iyo tobankiis labaatankiis baan gallaa natiijana ma leh mawuba mise waa xooga baan dhahayna meesha ayuuyagan ka soo gaadhna baan ku xallinaynaa wasiirka wasaaradda arrimo gudaha federaalka iyo reerhaliisyooka jubbaland maxamed ibraahim ogley ayaa weliba uusaa ka dheeraday muhiimada istiraatiijiyada iyo in lata bulshada reer jubbaland usoona ka booraya in si wada jir ee lanku qeyb qaadada hirgelintiisa waa dukumentiga waa shan sano shan sano macnaheed waxaa waa dukumenti mar kasta la bedeli karo meel yar noqdooyinka meel ka mid a waxaa uga qoran tahay dukumentigan waxaa la review garaynayo dibu eegis lagu samaynayaa sanadkiiba mar macnaheedu waxaa wax kasta oo soo kordho sanadkaas gudihiisa laga manaaqashoon waana lagu dari waana la kobcinaya laakiin dukumentigan istaraatiijiyadu hadda noo yaallo oo la dhigay oo aan soo bandhignay asalkii waa maxay see lagu keenay waxaa iga muhiimsan asalkiisa maxaa saldhig waa asalkiisa waxaa saldhig u ah diinteenna iyo dhaqankeenna marka mar mar kastaaba waxaa udubdhaxaad u ah odayaasha dhaqanka xalinta khilaafaadka markii la yidhaahdo wasaaradda policies iyo dukumentiyo bay shaqo ku leedahay saldhigga xalinta khilaafaadka udubdhaxaad waxaa u ah odayaasha dhaqanka weligeedna dhaqankeenna soomaaliyeed saas unbuu ahaa taa marka macnaheeda beddelkeeda in dukumentigan la sameeyey waxba kama bedelaysa way kordhinaysaa maxay ku kordhinaysaa saddex shay kow horta wax un la aasaaso meel laga raaco in la helo labo haddaan kordhin karno aqoonta iyo adduunka hadda wuxuu u gudbay i t u gudbay haddaan kombyutaro iyo in la in la rikoodh gareeyo khilaafaad ka dhaco iyo noocyada yihiin iyo sida lagu xalliyo aan u heli karno aanaan u akhriyey markii la dukumentiga la diyaariyey haddaad fiiriso marka waxaawaay wuxuu kobcinayaa awood u yeelayaa muruqan u weyneynayaa odayaasha dhaqanka qorshahan iyo weliba uusa xalannagadu doonee khilaafaadka bulshada ka dhex dhiyowa